waa run shalaytoo waxaanu xayiirnay xayiraad la saaray laba t v channel midna uu yahay s b s midna uu yahay som news sababo la xidhiira wixii dhacay kadib dagaalkii soomaaliya iyo iyo somaliland isbuuciina dhaafay wakti xasaasiya ayaa lagu jiraa wakti waxaa lagu jiraa ay muhiim tahay isku duub isku duubnaanta iyo wada socodka horu socodka muwaadiniinta somaliland meel kasta ay joogaan waa wakti aan loo baahnayn in bulshada la kala qaybiyo waa wakti aan loo baahnayn in la kiciyo oo kacdoon laga dhex sameeyo somaliland gudaheeda eedahismo lasoo eedeeyey labada channel s b s iyo iyo som news eedeymahaas oo ah inay bulshadii reer sool iyo dee reer sooloo keliya maaha somaliland oo dhan run ahaantii ay yani qorshaysteen inay khalkhal geliyaan in ay dadka kala qaybiyaan in muxuu ahaa waxyaaba u muuqata u muuqatay sanadahan dambe in laga ilbaxay oo laga socday oo ah qabyaalad inay dadka ku baraarujiyaan oo muxuu ahaa ay t v-ga ka sii daayaan sidaa awgeed waxa ay wasaaraddu door biday in wasaaradda soo taagan oo arkaysa oo maqlaysa inay u ogolaato in ay t v ama labada ha noqoto ama cid kalaba ha noqotee ay u ogolaato inay bulshadii reer somaliland midnimadoodii ay kala faquuqaan oo ay damcaan inay isburburiyaan marka wasaaraddu iyada u mas-uula in wax allaala wixii warbaahin ah ama wacyigelin ah ee jamhuuriyadda somaliland loogu talagalay iyadaa u mas-uula ka mas-uula wacyigelinta iyo warbaahinta wasaaraddu ay qabataa waa tan horsocodka waa tan fiican waa tan caafimaadka qabta wixii warbaahin iyo wacyigelin aan caafimaad qabin kana soo horjeeda ciidanka qaranka somaliland iyo midnimada somaliland iyo midnimada ummadda somaliland waxa ay tahay in laga joojiyo in laga daawado muxuu ahaa jamhuuriyadda somaliland ciddii iyadoo laga joojiyey kusii wadoodana in sharciga lala tiigsado digniino way jiraan ha digniino way jiraan verbalah afka ah digniino afkaa way jiraan aniga kula hadlayaabaa digniino afka u gudbiyey tviyada labada tv midkood de taas waa tay yihadaan lakiin haddi aad hadda u tagtaan aad xafiisyadooda tagtaan de waxay u badan tahay boqol kiiba boqol in waraaqahuba yaalaan laakiin de wixii ay iyagu ay yidhahdeen muxuu ahaa in lagu loo qaato inay dha tahay boqol kiiba boqol mana lihi de been bay sheegeen laakiin de waxaa laga yaabaa in somehow isfahmlaan ay meesha ay meesha ka jirto laakiin anigaa kuu huba in waraqihii la diray waxaa horta la socota waktiga lagu jiro yani hay-adaha sharciga intaaba intaan la gaarin waxaa ugu muhiimsan inaad qofku ogaado horta wakti lagu jiro wakti xasaasiyaan ku jirnaa soo garmas wakti dadkeenna la kala guurno wakti lagu lumiyo la lumiyo maba aha soo garmas khasabna kulley kulley hay-adihii sharciga iyo maxkamadihii de waa waa la geyn doonaa kowdhe laakiin wakti xasaasiya lagu jiraa and it is very important aada bay muhiimi tahay marka u horeysa inaad qabatid meesha tuubada wax ka socdaan inaad tuubada wax yani suntu ka socoto inaad marka hore qabatid baa very muhiim ah laakiin macnaheedu ma aha inaan la marayn intii kaleete dastuurka ku qornayd inaan la marayn macnaheedu maaha wakti xasaasiya lagu jiraa wakti xasaasiya lagu jiro dhaqankeeda ayaa la yeeshaa waxaan u dirayaa dadka deegaanada gobolka sool waxaan leeyahay walaalayaal nabaddu waa wax fiican walaalayaal aniga iyo walaalkiibaba kala mabda ama kala fikrad noqon karna laakiin haddana walaalanu nahayo laba qofoo isku nacaya ma nihin waxaan leeyahay nabadda wax ka fiican ma jirto muxuu ahaa nabadda wax ka fiican ma jirto waxaadna na tusteen oo aan mara ka nahay in aad berber taagantihiin ciidamada qaranka somalilan loomana baahna in midnimada somalilan tviyadu iyo jaraa'idku iyo dadka warwaxan ku-tashiilka ah inay baabi'iyaan looma baahna warbaahintan waxaan leeyahay waa inaad anshaxa martaan warbaahineed